dadka shacabka ee ku dhaqan axis control afgoya ayaa ka cabanaya dhacay u geysanayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka waxa ayna si gaara u tilmaameen dad uu ka mid yahay nin xildhibaan ah dadkan ayaa sheegay in dhulkoodii looga dhacay magaca dowladda waxayna carbaabeen in guryahoodii la burburiyey islamarkaana dhulkii laga kiciyey in laga bilaabay dhismo agu markuu beriya iyadoo wax warqadaa iyo wax cintiraama iyo wax wejiya iyo wax dowladnimoa ayadoon loo samayn aa subax waagu markuu beryaa lasoo weeraray waxaa lagu soo weeraray calankii dowladda hubkii dowladda gaadiidkii dowladda astaantii dowladdaoo qarankaada lagu soo weeraray markii lagu soo weerarana waana lagu jirdilay waa lagu dhacay waa lagu barakiciyey bannaankaa loo bixiyey waxa ay sheegeen in dhulkani ay xaq u leeyihiin uuna sharciyeysan yahay dadka xaqa ulaha masaakiintaha oo ama laga gatay ama sawar loogu haystay ama dhulka danta guud deganaana intii maca hantidooda lagu burburiyaa bannaanka la dhigay madaxdii aa dowlad waa shaatiga dowladdaana laku dhacaya saraakiishii iyo madaxdii iyo guddoomiyaha gobolka waa kuwa dhulkooda ay xarxaraysteen magaalada muqdisho waxa aada ugu soo badanaya dhulboobka ay dowladda federaalka u geysanayaan dadweynaha dadkan ayaa markii dhulkooda laga dhaco loola dhaqmaa si naxariis darro ah waxaana guryahooda la geliyaa cagaf xilli aroor ama habeen ah